waad arkaysaan oo caalamka aan ka codsanaya international community aan ka codsanaya dowladaha dariska aan nahay aan ka codsanaya amazon aan ka codsanaya aan madaxweyne farmaajo fariintiisa aan gaarsiinaya aan gaarsiinaya mataqaanaa isheeg ra-iisul wasaaraha dhibaato nagu filan faraqaan ku haystaa waxyaaba nagu filan qalbi dhagaxaan ku haysanaa marka teena haddii aa bilowmaysaa raggaas mataqaanaa ii sheeg keliyiis taliyahaas oo xukunkiisi waa hore dhacay oo shariif xasan uu u xiran yahay bukurow iyo dadkiisa si degdega waa inuu u soo xiraa walba maarata kuma joogin asaga sharci kuma joogin wuxuu ku joogay maarata odayaal maarata ayaa gacanta u taagay xildhibaana ma dooran cid doorata ma laha wuxuu ku joogaa sharcila-aan ku joogaa madaxweyne waxaa waye kumeelgaara lix bilood aa loo oggolaa lixdii biloodna mar horay dhammaatee maanta saddex sanaa la marhayaa markaa ninkaa sharcila-aan ku jooga caalamka iyo dowladda federaalka iyo waxaan u sheegaynaa ninkaa inaan maarata aan aanu ka kicinaynaa meesha dariifka wakhtigiisa dhammaaday oo aan sharciga ku joogin in ay maxay ahayd xildhibaanadaas siday meesha oga qaadi lahaayeen ee si degdega shariifka oga bixiyaan meesha muhiimadda kale dadka inta banaanbax sameeyeen ka hortag sameeyey oo ka dhidhiyey shariifka ka soo horjeedistiisa oo loo xiray mabda'a koonfur galbeed iyo gardarrada lagu hayo shacabka iyo xukuumadda aan hadlayn iyo xildhibaanada in la laaluusho sharaftoodii lagu dheelo meesha ka hadlay oo la xiray oo uu ka mid yahay guddoomiyihii guddoomiyihii ganaane bukurow in xorriyaddooda si deg dega loo siiyo